فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay deegaanka diif oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland beelaha cooramale iyo harti oo heshiis ka gaaray dagaal bil ka hor ka dhacay duleedka magaalada kismaayo munaasabad heshiiskaasi lagu shaacinayey codadkii laga jeediyey ayaanu idin haynaa taas oo ay ka qayb galeen odayaasha labada beelood culamaa udiin iyo waaliga jubbooyinka qarax dalka maali lagula beegsaday ciidamada faransiiska ra-iisul wasaaraha suudaan oo iskuday dil ka badbaaday sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah qaar ka mida dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed oo ka hadlay sida ay u arkaan munaasabad dhowaan ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku qabtay magaalada adisababa taas oo uu ugu hambeleeyey ciidamadii etoobiya ee ka qayb galay dagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii dhex maray etoobiya iyo soomaaliya oo diyaar garooba dhegeystayaal barnamijka dhuxa wareysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland oo ku sugan deegaanka diif oo u dhow sahodinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhowr ka mid a askarta la weeraray ayaa la sheegay in goobta lagu dilay qoryana laga furtay waxaa sidoo kale weerarku ay sheegayaan in la dhaawacay taliyihii saldhigga weerarka lagu qaaday dhowaan ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abey axmed ayaa magaalada adisababa ee caasimadda waddankiisa waxa uu ku qabtay munaasabad la xiriirtay xuska dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya dhex maray kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii iyo kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii abey axmed waxa uu sheegay in ciidamada etoobiya ay dagaalkaasi guule ka gaareen islamarkaasina uu u hambalyeynayo waxaa xusid mudan in dagaalkaasi soomaalidu guule la taabo kale ay kasoo hoysay islamarkaasina ay qabsatay dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysato laakiinse dowlado shisheeye oo fara badan oo kuuba iyo ruushka ay ka mid yihiin ay aaqirkii usoo hiiliyeen dowladda etoobiya taasina ay keentay in ciidamada soomaaliya ay ka soo baxaan deegaanadii ay qabsadeen ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abey axmed oo laba wajiileynaya ayaa marka hore ummadda soomaaliyeed waxa uu ka dhaadhicinayay in dowladihii etoobiya soo maray ay dembiye kala duwan galeen islamarkaasina maamulkiisa uu ka wanaagsan yahay waxaase xusud mudan in etoobiya aanay siyaasadeedu isbedelin laakiin shakhsiyaad uuna isbedelaan dadka soomaaliyeed ee etoobiya ay gumaysata qaarkood ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan warka ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed codadkeedan kusoo maqan waxay isugu jiraan dad shacaba iyo nin ka tirsan maamulka etoobiya ay ka dhistay dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato abiyo axmedna waxaannu leenahay waxa aad tidhi waxba kama jiro waad ku fashilantay ka laabo abolojes ka bixi arrinta ayadaa waad ku dhacday abiyo axmed arrintaa waad ku dhacday waad ku dhacday halgankaas wuxuu ahaa halgan soomaaliyeed oo soomaali galbeedah ayuu ahaa waad ku dhacday baannu ku leenahay ka laaba haddaad ka laabi weydana farahaad kaga gubanaysaa gumaysaha waddanka haystay ilaa xaylizilaasa ilaa mililikh waddanka waa la gumaysanayey marka imika waa laga baxaa la isdhahaa oo etoobiya sinaan bay ku wada soconaysaa baa la isdhahaa inay sinaantii ku wada socotona uma ega waxay u eg tahay in la soo celiyey dhergigii iyo mililig in la soo celiyaad mooddaa noona cadimka sidaasina si soomaaliya u dulqaadanaysa ma aha marka waxaan leenahay abiyi axmed ha ka laabto ummaddan la baabi'iyeyna raaligelin ha ka siiyo dibna ha uga noqdo haddii kalese boog buu milix ku shubaa leenugu waxyaabaha moogtahay koonta kastii hadda markaan ka hadlayno waa muhiim waxaan kale oo dhan waxaa aniga igala muhiimsan taariikhda hadda kaaraamardha buurta kaaraamardha dad qowmiyadoo waddanka nala sheegta oo waddanka nala leh oo axmaara la dhaho oo jigjigana la degan baa jira waxay dhaheen kaaraamardha taallaha laga dhiso macnaha waxyaabaha la dhahayaan idiin sheegaya dee taallada kaaraamardha laga dhisi yaa loo dhisi ma ninkii soomaali galbeed xuquuqdiisa raadinayay baa loo dhisi mise waxaa loo dhisi ninkii dulsinayay macnaha horta waxaad ogaataan anu kursigan waxaa way danka ma lihi waana ka tegi doonaa ilaahay baana mahad kule inaan mar helay waa hagaag waddanka maali waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday ciidamada faransiiska dalka suudaanna ra-iisul wasaaraha waddankaas ayaa waxa uu ka badbaaday iskuday dil salmaan axmed ayaa arrimahaasi la socday salmaanow haye ee bal adigoo ka hormaraya faransiiska ee maali lagu beegsaday sidee bay wax u dhaceen waad mahadsan tahay cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali wararka ka imaanaya waddanka maali ayaa ku waramaya in qarax xogan lala eegtay kulanyo ciidamo shisheeye ah oo ay hogaaminayso dowladda faransiiska ee duulaanka ku qaaday waddankaas maali muddo laga joogo sannado badan ee waxaana qaraxan uu haleelay mid ka mid a ee gawaari kulanyo ah oo ay saarnaayeen ciidamo faransiis ah ee war ka soo baxay muasasada warbaahineed ee zallaaqa oo ku hadasha afka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin waxaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ee waxaana bayaanka mu'asasada ka soo baxay ay ku shaacisay in qaraxa uu si adag u haleelay mid ka mid a gawaarida ee ciidamada faransiisku ay wateen ee islamarkaana gaariga uu gebi ahaanba burburay waxaa sidoo kale ee bayaanka ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa lagu sheegay in dhammaan ciidamadii saarnaa gaariga uu qaraxu haleelay ay dhinteen ee taas oo muujinaysa awoodda uu qaraxu lahaa ee dabcanna mujaahidiintu waa ay sheegeen oo waxay ee, bayaan ku tilmaameen in qaraxu uu ahaa nuucyada aadka u waaweyn ee loona diyaariyey oo loogu talagalay ee gawaarida waaweyn ee gaashaaman inuu boolbool u kala firdhiyo waxaad la socotaa cabdulaahi waddanka maali inay kusoo duuleen ee ciidamo uu hogaaminayo ee militariga faransiiska waxaana howlgalkaas ay shisheeyuhu soo qaadeen oo ay ugu magacdireen burkhaan ee uu dhibaato xoogan ee ku hayaa dadka muslimiinta ah ee iyadoona marar badan ee ciidamada faransiiska iyo guud ahaan kuwa shisheeyaha ee la socda ay tacadiyaad ee ka dhanaa ee dadka muslimiinta ah geysteen hase yeeshee waxaa si adag uga hortegaya oo dagaal ee kala soo horjeeda ee mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee kuwaas oo ah farac hoostaga ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribul islaam muddooyinkii u dambeeyey jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee aad ayay u kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo kuwa maxalliga ee la shaqeeya ee waxaana weerarkan uu noqonaya kii ugu dambeeyey ee ay fuliso jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin islamarkaana si toos ah ay mas-uuliyaddeeda ee u sheegato ee jamaacadan dhanka kale wararka ka imaanaya wadanka suudan ayaa ku waramaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ee wadankaas uu ka badbaaday ee iskuday lagu doonayay in lagu kharijiyo salaadii duhur kadib ayaa warbaahinta ee wadanka suudan iyo kuwa caalamiga ah waxay baahiyeen war la xiriira in cabdallah xamduug oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeel gaarka ee suudan uu ka badbaaday iskuday lagu doonayay in lagu kharijiyo kadib markii isagoo bartamaha magaalada alkhurtuum ee caasimada wadankaas ee maraya ee kolonyo uu la socday lala egtay qarax xogan ee rasaas xoganna lagu furay ee ra-iisul wasaaruhu waa uu ka badbaaday ee khasaaraha ka dhashay ee qaraxaas iyo ee rasaasta la huwiyey kolonyada uu ra-iisul wasaaraha la socdayna ee lama shaacin ee hase yeeshee ee dowladda suudan ee kumeelgaarka ah war ay soo saartay waxay ku sheegtay in weerarkan uu ahaa waxay ku tilmaamtay weerar argixiso oo lagu doonayay in lagu kharijiyo ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda kumeelgaarka cabdalla xamduug ee ma jirto ee sidoo kale weerarkan cid mas-uuliyaddiisa sheegatay ee ilaa ay haddana ee aad ayaa loo hadalhayaa dowlado ka tirsan caalamka gaar ahaan kuwa carabta iyo reer galbeedka ayaana cambaareeyey ee waxaadna la socotaa in wadanka suudan ee tan iyo markii uu kacdoonka ka dhacay islamarkaana talada looga tuuray ee madaxweynihii hore ee cumar xasan albashiir kaasoo soddon sana inka badan maamulayay wadankaas uu wadanku ee lugaha la galay marxalad kumeel gaar ah iyadoona kooxihii mucaaradka iyo militarigii talada la wareegay ay ku heshiyeen inay dhistaan ee xukuumad kumeel gaar ah xukuumadda hadda cabdalla xamduug uu hogaaminayo ee waxay qaaday tallaabooyin ee ka dhana dadka muslimiinta ah oo ay ka mid tahay in ay xiriir toos ah la samaysay ee maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin waa taad la socotay in cabdilfataax al burhaan oo ah gudoomiyaha ee golaha sare ee suudan uu waddanka uganda kula kulmay ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu aad baad u mahadsan tahay salmaan axmed فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dhowaan magaalada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran taas oo lagu shaacinayay heshiis ay gaareen beelaha cowramale iyo harti oo ku dagaalamay duleedka magaalada kismaayo dagaalkaasi ayaa waxaa hurinayay maamulka jubbaland in ka badan labaatan ruux ayay labada dhinac isaga dileen dagaaladaasi maamulka xarakadda shabaab almujaahidiin ee jubbooyinka ayaa u yeeray odayaasha labada beelood ka gadaalna waxa ay gaareen heshiis buuxa kaas oo ugu dambayntii munaasabadda ballaaran loo qabtay ugu horreyntii waxaa munaasabadda lagu soo dhoweeyey qaar ka mid a culimmada diinta islaamka waxaana ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير dadow ilaahay ka baqa oo noloshaan dunida iyo idin kadinin gebigeeduba waa mid lagu kadsoomahayo weeye waxaynu u jeednaa in la dhimanayo god la gelaayo qiyaamo iyo waxaa ku sugaysa jahanamo iyo mataqaanaa janno midkii aad u shaqaysato waar adduunya iyo idin kadini laa taquranakum alxayaatu dunyaa walaa yaquranakum yuu idinku kadin bilaahi alqaruurkada badan yuusan idinku kadin shaydaan cadow buu idin yahay fatakhiduuh caduwan waar cadow ka yeesha sidaa shiikhu sheegaya weeye shaydaan in loo khidmeeyo oo wixii ilaahay inoogu talagalo dhan layska ilaawo oo nafti iyo shayddaanka waxay amrayeen qofka uu ku shaqeeyo waa hoog iyo mataqaanaa iyo guuldarro wey iyo talaxumo waxaas waxaa la rabaa in ilaahay laga magalo qofku mustaqbalkiisa godkiisa iyo rabbigiisa hor istaagiisa inuu xusuusnaado oo mataqaanaa fidne iyo balaayo aan laga shaqayn xadiiska nebigu wuxuu sala allahu calayhi wasalam man acaana calaa qatli muslimin bishadri kelima qof muslima dilkiisa qofka qof cid ugu kaalmeeya kelimad nuskeed kelimad nuskeed ninka cid ugu kaalmeeya qof muslima dilkiisa laqiya allaha yowma alqiyaamati maktuubun bayna caynayhi aayisun min raxmat illaah isagoo halkaa wejiga ay uga qoran tahay naxariista ilaahay ayuu ka qustay markii ka qustay naxariista ilaahay qof islaama dilkiisa weliba maantay in caws iyo biyo laysku lahayo caws iyo biyo adduunya waaweyn iyo dowlado iyo maba aha waa quraanjanimo wey dad quraanjaha oo caqli iyo fakir iyo mabda iyo midna laa dunya walaa aakhira hamaj dad hamajiyiina baynu noqonaynaa markaan cawsi biyo isku dagaalan markii la rabay beeshii meel wada deganaba inay danaheeda ka shaqayso oo habeenay maalin ay ka shirayso saynu u horumarnaa sayn dhibkaan uga baxnaa saynu wax u qabsanaa adduun iyo aakhiro see diinta u barannaa iska kaashan lahaayeen inay iyagun isgumaadayaan isbaabi'inayaan waxa weeye ummaddaasi marka dalka iyadu ma leh dantiisana ka shaqayn mayso dad kale unbaa degi doona dalka waataan idiin sheegaya reerkiis maayaan ku dhahay maraan joolo ku nimid war haddayna waxa reer keliya oo wada dhashay baa saddex jiha isu leynay war haddaan waxayd ku jirtana aydnaan joojin dad kalaa dalkan dhexli doona oo aan idinla diin ahayn idinlena midab ahayn ilaahay ka baqo oo waxaad wadaan joojiya marka in ilaahay laga baqo oo nafya shaydaan waan adduunya wax adduunya wax ma aha adduunyo ixdaru dunyaa fa inahaa xulwatun khadira buu leeyahy nabigu calayhi salatu wasalam waa mid cagaaran oo oo macaan inay wax tahay baad moodaysaa wirq wirq wirq wir bilada wax jirana maaha nolosheedu waa siduu nebigu u sheegay sala allah ilaahay baa inoogu sheegay oo leeyahay markii aakhiro la tago waxay odhanayaan in labistum ilaa yowman markii aakhiro la eego adduunya war intee baan joogna hal maalin bay ahayd bay leeyihin ama waaba maalin gelinkeed wixii laga cunaana waxaa weeyaan wamaa dunya wamaa alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa mataac waa qada maalmeed mustaqbalka yaan la iska hadlaynin ilaahay dartiiyo diintiisa ha lagu walaaloobo oo gacmaha ha la isqabsado oo dunidan maaragtay sida halaca loo raadinayo ilaa cawskii laysku leynayo maanta ganacsatadiibaa aakhiradoodii waxay ku baabi'iyeen nin nin kale ka dabageenaya badeecadii u keensaday wuxuu suuqaan ka saaraya meelaha qaarkood suuqaan ka saaraya badeecadu keensada mid kale ka dulgeenaya markaas isla degayaan isagu ma rabo inuu faa'iiday wuxuu rabaa kan inuu halaagsamo keliyu rabaa wuxuu keenayaa badeeca dhacday wuxuu keenayaa mid aan taya lahayn wuxuu tayada nus ha layga gooyo qiimahana nus ha laysiiyo markaasu wuxuu ku baabi'inayaa kii qiimaha badan kusoo gatay faa'iidadiisii buu khasaaran dadkaasi dad aakhira u socda maha waa dad indhala oy waa dad waxa ay shaqaynayaan wax ay ku falayaan iyo wax ay u noqonayaan ayaan garanayn mar haddaadan qofkaas cimrigiisa iyo maalkiisa midna ilaahay ma barakayn xaaraanta ka shaqaynaya dembi iyo dullinimo unbuu shaqaysanaya marka waxa weeye miya magaalo meel kastoo aan joognaba waxaan leenahay khayrka ha laysu kaashado adduunyana yaan wax la moodin oo tartan iyo aan loo gelin iyo mataqaanaa xusulka laysu dhigaya ha la yska daayo xadiis buu wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa axab allaahu cabdan rabbi hadduu addoon jeclaado xamaahu min addunya can idunya fi dunya baa xadiisku ah lakin macnaha loo jeeda waxa wey can idunya adduunya buu ilaahay ka ilaaliyaaba maba siiyaba adduunyada kamaa yaxmi axadukum saqiimahu lmaa sida midkiin qofka jiran biyaha uga ilaaliyo baa looga ilaaliyaa baashaan wax ma aha waa lagu kadsoomaa wakhtiga kaa dhumisaa cumrigaagii dayacdaa weliba markii aad xalaal iyo xaaraanba ku raadisa waad ku halaagsamin marka waxaa hamajnimo a maantay iska daa adduunyawawaaweyn iyo dowlado iyo ragga isku riixriixaya waaba adunyawiyiin weeye oo maaragtay adduunya ay qaadday in cawsiga biyo lagu dagaalamo iyo meeshaan anaa degi jiray oo maa degtad yaa ku diiday maxaa laysugu diidayaa maalwadadego oo waxaa la ogaaday meeshii la wada degan yahay baa hor kac yeelata oo afkaaro badan kala duwan iyo luqooyin kala duwanay ay ka jiraan hor u kaca bay yeelata meesha hal qoys degan yahna waa dib dhacdaa marka watacaawanuu cala albiri waltaqwa baa ilaahayna leeyahay walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan ummaddeenna waxaa la degay oo halaagay oo baaba'shay waxa weeyaan aayaddaasoo cagsi loo isticmaalay tacaawun cala alismi walcudwaan oo laga tegey mataqaanaa taqwadii iyo alla kacabsigii la rabay in laisu kaashado loo dheereeyo billahi towfiiq wasalaamu calaykum suldaan cabdulqaadir suldaan maxamed suldaan ciise ayaa waxa uu akhriyey qodobadii labada dhinac ay ku heshiiyeen alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wsala allahu wasalama calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam marka hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda asalaam xarakada shabaab iyo walaayooyinka jubbada heer degme iyo heer gobolba ma hadda ilaahay kadib aad baan ugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh wanaagga leh ee ay noogu gacantoaaliso noogu yeertay annagoo dhiban oo khaladaad badan oo islaamka dhexdiisa ka dhacaya ay socdaan ay nooga nasteexiyeen nooguna yeereen waxaan kaloo u madcelinayaa culimmadii nagu tacabeeshay ee saddexda maalin iyo labada maalin dhegaheenna ku shubtay wixii aad maqasheen iyagana aad baan ugu mahadcelinaya oo sheekh cabdiraxmaan firin iyo sheekh jaamic ay ka mid yihiin intaa kadib inaan halkan idinka akhriyo bayaankii ay labadan beelood ku heshiyeen bismillaahi raxmaani raxiim ujeeddo heshiis dhex maray beelaha harti iyo cawramale kadib shir socday muddo maalmo ah kaasoo ay barbar socotay dowro sharci ah ayna walaayada jubbooyinka ku heshiisiinaysay beelaha harti iyo cawramale kuwaasoo ay dhex martay xurguf iyo khilaaf sababay khasaare naf iyo maalba kaasoo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxayna ku heshiiyeen labada dhinac kulankii hore ee ka dhacay degmada jilib taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii jamaatul aakhir kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya qodobadan soo socda kow in xabadda si deg deg ah loo joojiyo labo in la kala qaado ciidamada labada dhinac wuuna hirgalay heshiiskaas degmada jilib lagu qaatay allahu akbar intaa kadib waxay labada beelood ku heshiiyeen kulankii dambe ee ka dhacay degmada bu'aale taariikhdu markay ahayd labiyo tobanka rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya qodobadan soo socda kow in shareecada islaamka loo celiyo wixii khasaare ah oo ka dhashay dagaalkii labada dhinac naf iyo maalba labo in la joojiyo deegaameynta sida ba dhisida tuulooyin cusub ta qodidda waraha iyo ceelasha ja bixinta wadooyin cusub xa meeshii cusub ee la doonayo in la noolaysto waa in weli lagu soo wargeliyaa maamulka walaayada jubbooyinka kha qofka wuxuu leeyahay wuxuu noolaysto haddii loo fasaxo saddex tuulooyinka sanguumi iyo dalsan waa in la wadadogo si wada jir ah afar waa in la joojiyaa xaalufinta dhirta sida dhuxusha iyo wixii lamida shan waxaa loo siman yahay daaqaya biyaha lix lama oodi karo lamana yeelan karo weelasha caamka ah toddoba waa in la ilaaliyaa darisnimada iyo walaaltinimada islaamka siddeed waa in loo soo xukun tago maxkamadaha islaamiga sagaal waa in ay ka fogaadaan labada beelood hagardaamada iyo hurinta colaadda uu wado cadowga muslimiinta iyo maamulada ridada sida jubbaland toban waxaa ka mamnuuca deegaanada ay degaan labadan beelood sidashada hubka sharci darrada ah qofkii lagu arkana waa lagala wareegaya toddoba ciddii jabisa heshiiskan in dhinac laga wada maraa waxaana laga qaadayaa tallaabo adag fiiro gaara qadiyadda jayga waxaa loo saaray guddi labada dhinac ka kooban kuwaas oo soo qiimeynaya godadka jayga xalinayana khilaafaadka jayga wabilaahi towfiiq intaas waxaa ku dhammaaday qodobadii lagu heshiiyey soo iskuma waafaqsanin maasha allah marka waxaan u ducaynaynaa intii ka soo qayb gashay iyo intii soo hagaajisay iyo intii ka shaqaysay inuu ilaahay guul waafiya uu siiyo islaamkana inuu ilaahay kor u qaado cadowgiisana inuu ilaahay jebiyo meel kasta ay joogaanna meeshay maraanba meel khayr ilaahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullah intaasi kadib sidoo kale goobta waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha cawramale cabdulqaadir maxamed cali waxaanuu yidhi bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu caleyhi wasalam marka hore waxaan mahad dhammaanteed ay u sugnaatay allihiina khalqay ee naga dhigay ummad islaama oo ummad dad ilaahay uu khalqay baa jira oo xayawaano ah oo aan diin lahayn hadday dad yihiin ay midabka nooga og yihiinna muxuu ahaayeen xayawaan ah oo muxuu ahaayeen caqli aan lahayn oo aan diin lahayn ilaahaygiina siiyey nimcada khaaska ah nimcatulislaam waliimaan isagaas ayaannu mahadinaynaa marka hore marka labaad waxaan mahadinaynaa walaayada islaamka sida guud ee muxuu ahaayeen shareecada islaamka noo haysa oo aanu ku naanoloyno dhiigooda noo huray muxuu ahaayeen oo had iyo habeen muxuu ahaayeen duurka noo jiifa oo shareecada islaamka muxuu ahaayeen in aanu isku xakunno awooddan noo sameeyey albacbacdalahi iyagaas ayaanu mahadinaynaa intaa waxaa dheer walaalayaal waxaad ogtihiin waxaanu lahay laba beel oo la yidhaahdo hartiya coormale oo derisoo wayaanta wada degakismaaya oo abtiya eysana oo muxua wiil iyo waalida oo xoolo wada leh oo ganacsi wada leh oo meel walba deris ku eh ee muxuu ahaay sidaad ogtihiinna rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi macnaha sidaad ogtihiin jibriil deriska markuu ii dardaarmayo heer aan u maleeya inuu deriska manaha uu isdhexlaayo ayaan manaha ayaan ayaan mooday manaha heerka uu igu gaarsiiy manaha deriska dardaarankiisa annagiyo sidii eh waxoogaa aqli xumaanna gashay inkastoo hadda dadkaan meesha fidhiya aanay ahayn laakiin dadku wuxuu isugu jiraa geedaha midhahooda kuwana waa xaraar kuwana waa macaan mirihii xaraarka ah dadkii oo kale macnaha matalaayay ayay aqli xumo gashay maantana nin walba aqligiisu macnaha waa u juustoobay annagoo yaa idinkala qabta leh ayaa ilaahay wuxuu macnaha falligiisa waxaa noo yaray walaayada islaamka ee jubbooyinka ee muxuu ahaayeen ama degma ama heer gobol ayaana loo yeeray annagana waa soo ajiibnay ilaahay falligii bishii macnaha ka horraysay bishan ee jamaadul awal kow iyo tobankeedii ayaa waxaa noogala yeeray degmada jilib ee muxaadarooyin iyo doorooyin fara badan iyo dunkushubid kadib waxaana la amray inaan xabadda joojina labada qeybba labada reer inay xabadda joojiyaan kadibna ay ciidanka kala qaadaan amarkii isagaa ilaahayna waa nagu guuleeyay annagana waa qaadannay kadib waxaan haddana u soo noqonnay mar labaad labaiyo tobankii hadda bishan maanta aan ku jirno ayaa waxaa noogala yeeray muxuu ahaayeen degmada bo'aale dooro dheer iyo dadaal ay juhdi walaayada muxuu ahaayeen degmo iyo gobol ee jubbooyinka ay nagu samaysay kadib waxaan isla qaadanay heshiis guud oo saacado gaaban qaatay oo weliba walaayada ay na fasax siisay annaga dhexdayna labadii beel ay ku heshiiyeen oo aan garannay inuu aqliga naga maqnaa sideedaba aqliga inuu naga maqnaa waxaad moodaa bini'aadanka saddex shay ayaa aqliga micnaha ayaa ka dhumisa qofka hadduu micnaha caafimaadka ka tago oo uu xanuunsado aqliga waa ka tagaa haddii uu gaajoodo oo gaajo ay la saaxiibtana aqliga waa ka tagaa haddii uu dherig ay ka badato oo kibir uu micnaha ka batana aqliga waa ka dhumaa haddii caafimaad darro ay aqliga kaa dhumisa ilaahay hadduu caafimaad kuu soo celiya aqliga waa kugu soo noqonaa haddii ay gaajo aqliga kaa dhumisay haddii hunguri ilaahay ku siiyo oo waxaad cunto aad hesho aqliga waa kugu soo noqonaa laakiin haddii kibir aqliga kaa dhumiyo ma soo noqonayo aqliga ilaahay oo soo celiya mooyaane ma soo noqonayo waxa labadan beelood aqliga ku dhumiyey waa kibir ilaahay raxmaddiisaa ka badatay roobkiibaa ilaahay uu ugu roonaaday gobollada soomaaliya gobolka ugu roobka badan ugu barwaaqada badan waaye meeshii ilaahay looga xamdi lahaa oo ilaahay muxua loo muxuu ahaa mahad celin lahaa waxaanu ku bedelnay takabur inaanu dagaalanno waxaan ku dagaalamaynana naasada meer waa horaad iyo waa dambeed inay yihiin oo maanta ninna wax ka qaba uusan jirin falilaahi alxamdu waxaanu in badan u soo celinaynaa oo aanu mahadinaynaa bacdallaahi walaayada jubbooyinka oo noo istaagtay oo juhdi dheer nagu samaysay oo maslaxadeenna garatay annagana waa soo ajiibnay kuma caasina waanu heshiinay waxaanu ku heshiinay qodobo dhowra oo aad ka maqli doontaan saxaafadda muxuu ahaayeen oo ay ugu horrayso khasaare kasta oo dhacda oo labadan beel kala qaara wixii hadda dhacay ha noqoto ama wixii dhici doona ha noqdeen ee shareecada islaamka inaan usoo xukun tagno in ninkii dhib sameeyo labadan beelle aan reer loo tiirinin oo muxuu ahayn isaga shakhsiyadiisa sharciga lagula xisaabtamo oo aan la dhihin hartiya wax iyeeshay ama coormala wax iyeeli ayaanu micnaha ku heshiinay wixii khasaare oo dhacana in shareecada islaamka loo bandhigo ayaanu ku heshiinay waxaa kaloo nu ku heshiinay inaan daaqa iyo biyaha ay noo kala socnayn hadda wixii shakhsi uu leeyahay war uu qotay ama baraag bi uu ku shubtay ama waa laga gadan karaa ama waa laga bari karaa laakiin biyaha raxmad ilaahay ku yimid oo weelasha ku jiro oo saaxooyinka harooyinka ku jiro inaan la kala lahayn oo aan wada cabno ayaanu ku heshiinay waana sidii sharciga uu qabay waxaanu ku wada heshiinay maadaama jiiraan aan nahay magaalooyin badan oo hadda gobolka kismaayo uu weynhay aanu wada degannahay inaanu wada degno meel walba inaanu wada degno in muxuu ahayn xaalifinta dhulka aanu ka wada qayb qaadano macnaha ciribtirkeeda ciribtirkeeda inaanu ka qayb qaadano muxaalifinta dhulka ama dhuxul ha noqoto ama wax walba ha noqdeene ama welasha caamka oo la qodayo inaanu gacambira aanu isaga qabanno annagoo wada jira miyaanay ahayn muxuu ahayn waxaanu kaloo aanu micnaha ku heshiinay haddii meel sideedaba damac u naga gala annagoo lamadaas beela marka hore micnaha meel cusub inaanan deginba haddaan ka maarmi waynin inaan walaayada jubbooyinka soo erga tagno meeshaas damcasaan ka qabnaa inaan dhisnaan rabnaa inaan degnaan rabnaa iyaguna nagu diidi maayan aanna wada degna isla markaas ninkii hadda aan rabina nin ku khasbaaya male Ee, intaa kadib walaalayaal mahad dhammaanteed allay u sugnaatay intaasaanu ku heshiinay allana waxaan ka baryaynaa walaayadii intaa noo dhabar adeegtay intaasoo juhdiyo diina nagu bixisay intaasoo kharash iyo jiifi raashiina nagu bixisay ilaahay inuu ciseeyo kii shahiidin inuu ilaahay shu- shuhadada uu macnaha ka aqbalo kan kalena ilaahay uu cisiyo sharaf siiye annagana aan macnaha la, la qabna gaaladana waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo ilaahay ha jibiyo wadankan waxba kuma leh waxay noogu yimideen noogu soo duuleen diinteenna baabi'inteeda iyo shareecada islaamka aan isku xukumayna diidadeeda waaye gaaladaas soomaaliya hadda wax ka yaalla ma lehe ilaahay gadaal ha u jibiyo bugac gadaal u jabay allah ka dhigaanu leenahay Eh, insha insha allahu mawlaanaa warkii aanan ku dheerayn intaas ayaan kusoo gabagabay wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa suldaanka guud ee beesha coolama leh cabdulqaadir maxamed cali sidoo kale waxaa isna munaasabadda ka hadlay suldaanka beesha harte suldaan cabdulaahi sahl elkacsi
lah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh in badan ilaahay baan u mahadinaynaa xafladan quruxda badan oo amniga ah oo aan danaheenna uga tashanayno gogasha quruxda badan oo walaayadeenna jubbooyinku noo dhigtay isugu kaa yeertay meelo fogna nooga yeertay annagoo islaynayna oo cadowga ridada iyo mooryaanta dhexdeeda dadka egimaatada intay hub isku dhiibeen isku laynayna garowsho aan laanahay aan leenahay yaana kala qabta kismaayo gudaheeda iyo eeryada kismaayo labaatan kilomitir u socdha baa dhibku ka socday allihii walaaladeenna jubbooyinka noo ahaysiiyey allahaasaa mahad iskale walaaladeenna noo soo gurmatay laba waxaan u malaynahayaa saddex boqoloo kilomitir in ka badan baa dadkaani ka yimid oo looga yeeray oo isku laynahayeen taqriiban saddex boqol haddaysan wax dheerayn luula xaaji kafarka kismaayo oo kismaayo meeluu jidha afartan iyo shan kilomitir meeluu jirta kismaayo soddon kilomitir meeluu jidha kismaayo labaatan kilomitir kismaayo dhexdeeda een, beelahan labadaa oo meeshaan yim- intaasba waa ka yimaada kaamjiroon oo walaayada joore ama walaayada kismaayo geeskeeda ah ilaahay baa mahadle annagoo istilaynaan soo ajiibna naloo yeeray shirkii ugu horreeyey oo isku yeerkeenna xarakadu waxay isugu kaadheedhay magaalada jilib xabad joojin qaataana la yidhi fidnadana ka baxa ilaahayna ka baqa dowro iyo dacwo dheer baa nala geliyey kabacdi aad baan u garawnay inaan qaldannahay jidkaa inaan ka noqonnaan qaadannay dib baan u noqonnay xabad joojin baan soo samaynay qof dambe oo walaalkaya inuusan ku dhimanin een, bikhayra xaq baan go'aansannay wax allaale wixii ehelada waa soo wada marnay dadka deegaankaas xaqiiqiyan sida shiikhu sheegayo hor dad walaalaa weeye dad dagaalkan ayagu raba maahayn dagaalkan kismaayaa laga hurinayo maamulka kufure rid- ridada oo kismaayo oo axmed madoobiya gaalada la joogta oo qastigooda ugu weyn uu yahay dhulkaa xeebta ah oo macdan iyo dahab ay ku sheegaan inay galaan oo dadkaa shacabkaa ay ka raraan yaa waxay go'aansadeen horta labadan beelood inay isku dhiftaan beel hadday tagtana beesha kale ka dabageeyaan qorshaha dagaalkaani oo u dhacay horta intaasuu ahaa shiikhu wuxuu dhahaya caws caws baanaan isku qabsan caleen baanaan isku qabsan biyaan lagu diririn wallaahi inaan midna lagu dirin waxaa lagu diriray dagaal meeluu ka yimid dadkii holcayaan laar meel uu ka yimid dadka hadda labadan beelood waxgaradkooda ma garan karaan dagaalka meeluu ka yimid keliya waxaan yaqiinsannahay inay gaaladaas keentay inay maleesiyaan ay qoryo u soo dhiibtay iyo rasaasay qaybisay laisku leynahaya ilaahay baa mahadle waa nala kacaynshay annaguna waa jiibnay waxaa nala keenay een, degmada bu'aale bu'aale aad baa nala ku soo dhoweeyey gogasheedii iyo gurigeygii iyo dacwiya diin waxaa la yidhi hortay yaa tolahay bay leeyihiin mar horta aayadaha lagu shubo aayadaha nala ku shubay nala ku shubay nala ku shubay yaa qoomiydii baa nala ka saaray haa haye markii aan aan war ka warrama wallaahi khatar baan ku wada jirnaa waaye shii haye shalay keliya nagu qaatay inaan wixii aan ku soconnana ay waali ahayd wax dambana aysan naga dhicin shalay keliyaan go'aansanay waxaan go'aansannay oo fahmnay inaan isku guri ka nimid inaan isku qoysnahay in waxaan ku dagaalnay wixii naga dhintana ay wax qalad ku dhacay ahayd xoolihii burburay xoolo qalad ku burbura ahayeen wixii hadda ka dambeeyana aan isdaba qabanno inaan talo leenahay inaan iscafino in wax allaala wixii dhacay shareecada islaamka aan u soo xukun tagno wixii horey u dhacay iyo waxa dib ka yimaadaba xukunkayagu inuusan xeer ahayn inaan riddada lala aadin in aan imaanno xarakada walaayada jubbooyinka inaan degmadeeda imaanno ilaahay khayraa siiyo waaligeenna degmada kismaayo aad iyo aad buu wuxuu isugu dhabarjabiyey arrinta tan wax badan buuna hoos iyo kor boodayaasheeda noola hadlay ilaahay baa mahad iskale waaligayga guud oo jubbooyinka sheekh cabdalla hadda asaga ka hadal ma laho intaasoo gogolay intaasoo qarashoo baxay iyo dacwada iyo culummada iyo abaabulkan iyo taladan iyo hadda waa aabbihii ummad haddaanan shareecada islaamka iyo hogaanka wadaa ummadaan aabbay u yihi way ka damqanayaan haddaysan aabbo wahayn intaana lagama soo ururiyeen oo intaasoo qarasha lama bixiyeen laakiin wallaahi sida odaygu ilmihiisa uga naxaan oo la ka naxaya annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa garta in alla naga dhigo waxaan qaadannay culummadeedii ay culmo diinka ahayd walaayadeeda jubbooyinka iyo waaligayga waaligayga kismaanyo ehelada reer bu-aale oo marti sharafta ah oo xafladdan timid waxaan ballan qaadaynaa oo qaadannay inaan xabad danba dhicin oo qof islaam ku dhacda waxaan ballan qaadaynaa inaan shareecada islaamka garab u noqono cududda iyo ciidanka aan aruurinay waxaa taladeedu tahay aan ballan qaadaynaa inaan ku xoojinno islaamka cadowga guryahayaga haysanana aan kula jeensanno inaan biro leh xabadayada ka bilowno deegaanka haddaanahay xabadayada labada beelood baa xalag weeraray degmada biroole odayaashoodii iyo ciidankoodii gabdhahoodii caanaha ka daba sida ilaahay idinkii inaad maqashaan baan rajaynayna waxaan ballan qaadaynaa walaaltinimada aad nala jeceshiin inaan qaadanno waxaan go'aansannay inaan dugsiyadii furanno oo wada furanno qur-aanka waxaan ballan ku heshiinay inaan dowro maxadyada wada furanno waxaan ku heshiinay lacqala haddii xataa soomaalidu waxaa la yidhahda wardiina akhrisana diinka inaan wada akhrisanno isku nimaadno dhan halkaan isku nimaadno maanta aan ku ducaysanno taladeedu inay joogto tahay odayaal guddi aan samaynay oo odayaasha dhaqanka oo halkaan fadhiya ka mida oo meel walba inay ka soo jawaabaan oo tagaan raba odayaasheeda kalena garab nooca waxaanu ilaahay idinka rajaynaynaa dadaalka aad gasheen oo walaada jubbooyinku gashay inaan midhihiisii dhalinno midhahana laka rabaa waa nabad waa inaan kitaabka ilaahay u soo xukun tagno waa inaan asaga ku raali nahay xukunkiisa waa inaan ku dhaqanno waa inaan walaaltinimo buuxda qaadanno nin walba oo soomaaliyana waa ogyaha labadan reer baa dagaalay markii la maxay ku dagaalen labadan waa kuwii dadku isugu dambeeyaa laleey waa waa waxyaabaha yaabka leh marka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa sida naloo soo dhoweeyey raallina waa ka nahay waana ballan qaadnay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa xarakatu shabaab iyo maamulkeenna jubbooyinka iyo dowladdeenna islaamka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay noo ballaariyo kismaayo ay xorayso muqdisho xorowdo kufriga ilaahay naga dulqaado ilaahayoo kufriga naga dulqaad ilaahw kufrigaas guryahayaga iyo garoonkayga ku jira naga kurqaad ilaahw awooddaadaa waasica naga korqaad ilaahw awooddii aad taangiga inaad nooga burburisay aad nagu siisay diyaaradahooda awoodaan ku burburin lahay noo soo dadeji sheekh maxamed abu cabdalle waaligii walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa goobjoog ka ahaa heshiiska ay gaareen beelaha cooramale iyo harti waxaanu halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah wsalaatu wsalaam calaa man laa nabiya bacdah alxamdu lilaah ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa dhammaanteen bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa dhammaan odayaasha salaadiinta nuqabada beelaha harti iyo carmale oo maantay xafladan iyo munaasabadan lagu soo gebagabeynayo waxa weeye khilaafkii in muddo a ka dhex jiray labada beelood waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan beelaha kasoo qaybgalay ugaasyada kasoo qaybgalay xafladan iyo culummada xafladda iyagana kasoo qaybgalay dowladana bixinayay muddada dhowrka maalmood ahayd iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee kasoo qaybgalay xafladan iyo maamuladaba intaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu noo nimceeyey maadaama uu noogu irsaaqay inaan nahay dad islaam ah iimaanka iyo islaamnimada waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacala aan kaga mahadinaa waxaan ogsoonnahay labada beelood harti iyo cawrmale dhibaatada kala gaartay waan ka warhaynaa dhibaato aad iyo aad u ballaaran oo dadka muslimiinta ka danqisay ayaa kala gaaray waxayna dhibaatadu ka dhacday meel kismaayo u jirta dhowr iyo toban kilomitir markii wilaayadu ay maqashay dhibaatada halkaa ka jirta laba maalmood saddex maalmood dagaal socday dhowr iyo labaatan qof baa ku dhintay guryo badanna waa ay ku dudumeen ilaahay mahaddii waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na waafajiyey inaan u yeerno labada beelood nabadoonnadooda kismaayo jooga iyo deegaanadaasba maalintii ugu horraysay ee la yimid degmada jilib waxaan xasuusannaa inaysan isi salaamayn maanta waa laisla fadhiyaa ee waa laisla qoslayaa laakiin maalmahaas dagaalku cusbaa dhibaatadu ay cusbeed waxa weeyaan la isma salaamaynin la ismana bareydinaynin nin walbaba meel gooniya ayuu degay annagu aad iyo aad baan u naxsanayn dhibaatada dhacday weynankeeda iyo sida dadku ay u kala jeedaan bacda ilaahi subxaanahu wa tacaala markaan barinay dadka in badan la wacdiyey way isku soo dhowaadeen halkaasna waxaa ka dhacay heshiis horumar ah oo taariikhi ah oo lagu kala qaadayo ciidamadii xabaddana lagu joojinayo odayaasha marka alxamdulilah way baxeen deegaanadii bayna tageen si fiican bayna u hirigeliyeen waxa weeyaan dhibaatadii dhacday ciidamadiina way kala qaadeen xabadiina way joogsatay isla markii ay baxeenba hooshii waa ay soo gebagabeeyeen shirkii labaad waxa uu ka dhacay deegaanka kismaayo u dhow ee qudus ee beerxana aaggeeda ah halkaasuu ka dhacay haddana laba lajnaa la qabtay labadii lajnana waxa weeye deegaanada oo dhan bay soo mareen si fiican bay dadka u islaaxiyeen aad iyo aad baanan uga mahadnaqnay juhdigii iyo dadaalkii weynaa ee halkaa ka dhacay haddana maanta waxaan u fadhinaa waa dhammaystirkii heshiiskaas bu'aale ayaa kulankii saddexaad uu ka dhacay maantayna oo taariikhdu ay tahay labaiyo tobanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada ayaan la soo gebagabeeyey dhammaan khilaafkii iyo dhibaatadii ka dhex jirtay labada beelood ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan ilaahaygii waxa weye dadka muslimiinta qalbigooda isku soo jiiday aad iyo aad baanan aan ugu faraxnay qalbi samaanta iyo wanaagga dambe ee hadda waxa weye ka dhex jira labada beelood iyo sida ay iskugu tanaasuleen ayaga ayaa maalin dhan is haystay waa la isku daayey ayaga ayaa markii dambe ayagoo iskooda ay u heshiiyeen allahu akbar arrintaas waxay noqotay arrin la yaab leh oo aad iyo aad noo farax gelisa awal waan u kala dabqaadaynay markii dambe ee la isku daayana ayaga ayaa dhammaystay soomaalidu waa waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay waxaa ka mid a dhib hadduu dhaco geedaha hoostooda ayuu ku dhammaysan jireen arrintii ayayna dareensiiyeen wanaagga iyo khayrka iyo dadka waxa weye waxa ka dhex jira ee wanaaga marka waxaan odhan karaa dadka muslimiinta waxa ka dhex shaqeeyey cadow baa ka dhex shaqeeyo isku diray waan ogsoonnahay waxa weeye jubbaland iyo ciidamada kenya iyo kuwa kale oo maraykanka iyo dhibaatada ay ka dhex wadeen deegaanadaas iyo iskudirka iyo hubka la iskugu dhiibayey dadka iyo rasaasta la iskugu dhiibayey oo weliba la ogsoon yahay deegaanadaasi inay kulaalayaan ay qarkana ay u saaran yihiin meelaha dhibaatada ay ka dhacday kismaayo iyo aaggeeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo suurtageliyey inaan dhibaatadaas aan annagu aan xallinno ilaahay baana waxa weeyaan uga mahadnaqaynaa dadka muslimiintaana ha ogaadeen cid kaloo u maqan inaysan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha baryeen ilaahay ha u laabteen muslimiinta waxa weye mujaahidiinta ayaa dadkaas waxa weeyaan maantay heshiiskaas kala dhex dhigtay ilaahay baana ku guuleeyey waxaadna ogaataan dadka keliya ee idinka danqanaya odayaashu waxay yidhaahdeen waxaan ogaanay waxa keliya soomaali u maqan inay yihiin wiilashan muslimiinta ee mujaahidiinta cid kaloo u maqan inaysan jirin intaas waa laisku keena fiirsanayay dhibaatadaas dhacaysa isha ayaana laga fiirsanayay weliba hubkan laiskugu keen dhiibayay qolaba qolada kale rasaasta ayaa usoo gudbaysay marka waxaan leenahay arrinkaasi maanta kadib yuusan idinka dhex dhicin dad walaale ayaa tihiin dad muslimiina ayaa tihiin dad waxa weye abti iyo adeer iyo aysinba isku aabaa tihiin waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa maantay khilaafkii inuu halkan ku dhammaaday cid allaale ciddii mar dambe dhibaato soo hurisana si wada jira in aan uga wada hortegayno waxaa kaloo xusid mudan dhibaatadan waxaa ku lug lahaa shaydaan shaydaan baa dadka isku diray horay buunu u dhaartay rabbi bimaa aqwaytanii lausayinanna lahum fi lardi wala uqwiyannahum ajmaciin dadka shaydaan baa isku diray horuuna u dhaartay wuxuu ku dhaartay rabbi bimaa aqwaytanii lausayinanna lahum fi lardi maadaama rabbiyow aad i dhumisay oo aan mid dhumay aan noqday waxaan aniguna aan waxa weeyaan samaynayaa lausayinanna lahum fi lardi dhulka ayaanu qurxinaya dhulkiiba hadda la isku haystaa wala uqwiyannahum ajmaciin dhammaanna waxa wey waan baadiyanaya maanta dhulkiibaa dadkii waxa weeyaan dhulkiibaa la isku haystaa dhulka ilaahay ina ardullaahi waasica ilaahay dhulkiisa waa waasic maanta waxaa la isku haystaa oo la isku dilayaa oo maanta dhiigga la isku bannaysanayaayo birta la yskaga aslayaa waxa weeyaan waa deegaan iyo dhul dhulkana ilaahay subxaanah wa tacaala waa u ballaariyey qofkana ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu dhexal siiyey wuxuu noolaysto inta kale dhulka waa la wada leeyahay ummadda waa ka dhaxaysaa biyaha iyo cawska waa ka dhaxaya sida nabiga uu noo sheegay annaasu shurakaa dadku waxay shirka ku yihiin almaau walkala biyaha iyo cawska ayaa dadku shirka ku yihiin maantay dad muslimiinoo waxaa soo baxay odhanaya wixii deegaankanoo geed ka baxay anaa iska leh war adiga yaa ku siiyey deegaankan oo dhan haa dhulkan ilaahay oo dhan waxa weye ree hebel baa iskale cid kale oo wax ka cabbi karta ma laha cid kaleo waxawe daaqi karta ma laha arrintaasna waa arrin shayddaannimo ah waa arrin alle ka fogaansho ah war waxaad leedahay wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyo gurigaaga iyo beertaada wixii adigu aad waxa weeye aad noolaysatay arrintaas waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ka waantoobeen yaan dhiigga la isku bannaysan waxa dhacay waan ogsoonnahay ilaahay subxaana wa tacaalana waxa weeye intii arrintaasi ku lug lahayd ilaahay ha u toobad keento ilaahay subxaana wa tacaala toobad dhaba ha u toobad keento maalmihii ugu horraysay odayaal baa waxay yidhaahdeen intii dhibka ka shaqaynaysa maanta waa inta halkaa fadhisa waxaan hoos ka idhi war kan toobad cidda raggaan waxa weye haddii dhibka ayagu waxa ku lahaayeen toobad weyn bayba u baahan yihiinba maanta waa la heshiiyey laakiin toobadii baa dhiman alla u laabashadii baa dhiman waxaan isleeyahay insha allahu tacaala cid walba ilaahay subxaana wa tacala ha u laabato waadna ogsoon tihiin dadka qabyaaladda ku dhinta nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ku tilmaamay alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar kan wax dilay iyo kan la dilayba waa ahlu naar janno lagu geli maayo qabyaaladdu waxa weeye nabiga sal allahu aleyhi wasalam wuxuu ku tilmaamay wax qurun ah ayuu ku tilmaamay dacwa aljaahiliya ayuu ku tilmaamay marka maanta annagoo muslimiina inaan jaahiliyaddii u laabanno oo dhiigga isbarnaysanno oo xoolaha iska gubno oo la isbililaqaysto oo waxawe la isbarakiciyo oo qofba qofka walaalkiisa ah uu waxaweye suxulka ku dhufto oo la isku duburjeediyo oo la isku dhabarjeediyo arrintaas islaamnimo ma aha islaamnimadu waa maxay almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale waa walaalkii ma dulmiyo ma hoojiyo dhabarka uma jeediyo ma xaqiro nabiga sal allahu caley wasalam xadiis kale wuxuu ku leeyahay almuslimuuna kaljasadi lwaaxid muslimiintu waa hal jir oo keliya inama almu'minuuna ikhwa aayadda waxa weeyaan lagu furfurtay munaasabadda fiiriya inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu ayaga unbaa walaalo ah fa aslixuu bayna akhawaykum islaaxiya walaaladiinna waxaan rabnaa insha allahu tacaala walaaltinimada in la soo celiyo sidii maantay aad u ballanqaadeen walaaltinimada inaad soo celisaan inaad ka dhabaysaan qalbiga la isku furo deegaanka nabad lagu wada noolaado waana wada deeqaa waa naga badan yahay waxaa kaloo oon ku soo gebagabaynayaa wixii dhaca ha loo soo cesho sharciga ilaahay haddaad maxaa la yidhaahdaa wax iska qoonsataan ama qof dacwo uu qabo waxa weeyaan sharciga ilaahay ha usoo xukuntamo maxaakimta islaamiga ha yimaado wilaayada ha yimaado qofkii qof dila ha la dilo waan ogsoonna hadda deegaanadaas qabaa'ilaa isku dili jiray deegaanka wayaanta dad baa isku dili jiray mareexaan iyo hadda gaaljecel oo kale waagii ay qaateen in qofkii qof dila in la dilo maalintaasaa nabad ugu horraysaa la yidhaahdaa idinkuna waa sidoo kale maantay waxa weeyaan ha ogaada qofkii qof dila waa la dilayaa qofkii qof dhaawaca waxa weeyaan waa la qisaasaya waa looga argudayaa ma aha waxa weeyaan ree hebel baa na taabtaye ku duula idinkuna yaa ninkii waxa weeyaan far ku saara shan baa la saaraa waxaas waa jaahiliyaddii aan ka soo laabanno waxaan rabaa in dadka mu'miniinta ay ogaadaan haddii dadka muslimiinta isdagaalaan islaxna la dhex dhigo ilaahay baa kala xukumay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa laba daa'ifo muslimiinta ka mid a hadday dagaalamaan islax dhexdhiga ayuu ilahay yidhi fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa haddii middood midda kale ay ku xadgudubto oo qabiil qabiilka kale uu ku xadgudbo maxaa la samaynayaa faqaatilu alatii tabqi xataa tafya ilaa amri illah la dagaalamaa la yidhi waxa way tii xadgudubtay ilaa ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisa uga hoggaansanto maanta marka saasaa noo taalla waana ku ballanaan u malaynayaa ciddii farqaada waxa weeyaan in dhammaan meel lagaga soo wada jeesto la qabto lala dagaalamo ciddii cid dishaana la soo qabto hadday qabiil uu qabiil kale ku xadgudbana qabiilka xadgudbay annagoo dhan dhinac inaan ka wada marno soo diyaaruma nihin walaalayaalow aan ka digtoonaanno waxa weye isku dirka cadowga dhagarta cadowga aan ka digtoonaanno aan ka digtoonaanno wuxuu cadowga nala maagan yahay cadowgu wuxuu doonayaa inaan kala tagno inaan isku duburjeedinno inaan waxa weeyaan la kala tago oo deegaanka waxa lagu kala tago in dadkoo dhan ay faqriyoobaan oo waxa way gaajoodaan oo la kala qaxo oo qaxooti la noqdo oo waxa way coormale iyo dadkiisa qaxooti ay noqdaan harti iyo dadkii deegaanka ay waxa way makastii iyo masaakiintii iyo dadkii waxa weeyaan abriyada ahaa ayaguna qaxooti ay galaan oo gaaladu ay isku dhibaan taas ayay doonayaan maxay u samaynayaan waxay doonayaan qaacidadoodii ahayd inay dadka ka dhex fuliyaan fariq tasud kala gee xukun intayna kala geeyaan oo waxa weeyaan la isku dhaco oo la kala tago markaasi waxay doonayaan inayna maamulaan ma jecla dadka muslimiinta oo midoobay ma jecla midnimada gaaladu ma jecla iskuduubnida ma jecla in dadka muslimiinta ay wax wada qabsadaan ma jecla wanaagooda ayaa dhibaya gaalada waduu low takfuruuna kamaa kafaruu walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahum ma ywd اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wlmushrikiina an yunazla calaykum min khayri min rabbikum ummadda muslimiinta khayr inay helaan gaaladu waxa weye ma doonayaan waxay rabaan gaajo iyo majaaco iyo rafaad iyo kala tag iyo qaxooti iyo xerooyin laga buuxiyo arrinkaasay doonayaan gaalada marka dhagartooda ha laga digtoonaado waxa weye waxa ay doonayaanna waxa weye ha laga hortago idinku waxa weye maanta waad ogsoon tihiin maanta meesha kismaayo la yidhaahdo deegaanka ka agdhow waad ka timaadeen waxa ka jirana waad ka warhaysaan maraykan baa degan etoobiyaan baa degan kenyaati baa degan balaayo dhan baa degan waxa weeyaan cid idiin soo gurmatay oo idinkale badbaadisa ma jirta ilahay baa idinku dhaariye waa maya dadka keliyaoo idiin soo gurmaday waa walaaladiinna mujaahidiinta ah deegaanno annagu aanan joogin baa waxa weeyaan aan u gurmannayoo ilaahay uu nagu garab galay idinkuna waad ogsoon tihiin dadkiinna iyo waxa weeyaan walaaladiinna iyo meesha maslaxadiinna ay tahay idinkuna waad garateenoo waad noo timaadeenoo waana soo ajiibteen waana idinkaga mahadnaqaynaa waxaan marka la rabaa wixii hadda ka dambeeya inaan waxa weeyaan cadowga qorshayaashiisa inaan la fulin in laga hortago hartiyow dhulkaan adaa iskale waxa wey iska dhici cawrmale war dhulkaan oo dhan waxa wey dadka walaaladeenna wey cawrmale cawrmale haddii la yidhaahdo haye hubka qaato waxa weeyaan harti iska baabi'iya oo waxa weye meesha ka rara ma harti baa la rari karaa lama rari karo cawrmale miyaa la rari karaa lama rari karo waa dad muslimiinoo deegaanoo walaaladaaya soomaalidu waa islaysay cid cid maanta rartay oo deegaankeeda degtay miyaa jira labaatan sanaa la isdilayay yaa soddon sano soddon sanaa la isdilayay cid cid rartay oo deegaankeeda maanta ku bagaaxaysa miyaa jirta ma jirto waa lays arkay waxa weeye dadku waa istijaabiyeen waa la soo maray jaahiliyadu waxa weye dhib waa la soo maray maanta marka inaan u laabanno waa waa arin waa arrin laga naxo weeyaan nebigana waxa uu leeyahay wasiyadii ugu dambaysay uu xajatulwadaac waxa weeye uu ka dardaarmay alaa laa tarjicu bacdii kufaara gadaasheeda gadaashayda gaalnimo ha u laabanina yadribu bacdukum riqaaba bacd qaarba qaarkiina kale yuusan qoorta ka garaacin oo ha isdilina maalintaas waxa weye nabiga meesha wuxuu ka sheegay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum dhiiggiinna naftiinna cirdigiinna waxa weeye dhexdiinnu xaaraan buu ka yahay waa ballantii nabiga ugu dambaysay uu bixiye bay ahayd haddaan ballantii nabiga fulin weyna ka warran maxaan noqonaynaa waa gaaloobaynaa marka nimanyahow ilaah ha laga boqo isku dirka ha la iska daayo ummadda muslimiinta aysan xiqdi iyo xasidnimo iyo cadaawad yaan la isku qaadin gaalada ayaana laga rabaa inaan cadaawad u qaadno maanta waxa weye biroole iyo maanta waxa weeyaan meesha ay naga degan yihiin waad ujeedaayo kudhaa iyo meel walba gaaladii baa degan qabiil maanta intuu issoo abaabulo dhahaya ree hebel baa nahay dhulkanagi gaalaa qabsatay waan iska dhicinaynaa waan waxa weeyaan waa waa ka saaraynaa ma aragno walaalayaalo marka marka ree hebel oo daris ilaa walaalkay waxa weeya dhulkan ka saaraya war dadkan muslimiinta dhulka ka saarine gaaladii waaweyneedoo ku ag fadhisa dhulka ka saar kudhaa ma dad muslimiina kaa haysta cabdibiroole ma muslimiinba kaa haysata gaalaa kaa haysatee maa ka kicisid ahaw dadka muslimiinta maa u xoog badan tahay marka ya dadka muslimiinta keliya maad u xoog badan tahay gaaladana waxa weeyaan waa walaalaha miya war walaalayaalow ilaahay aan ka baqanno ilaahay aan ka baqanno annagaa isku annagaa isku xoog leh ya annagaa isku xoog badan gaaladana waxaan waxaan leenahay waxa weeyaan waa halkaasaa laga salaamaya ha wallaahi gaalada haddaad ku duushaan jannaad ku helaysaan ilaahay baad ku raalligelinaysaan laakiin dad muslimiina haddaad ka shaqaysid kuduulaankiisa waa ku naartegaysaa walaalayaalow insha allahu tacaala annagu ka wilaaya ahaan ka xaraka ahaan insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa cid allaale ciddii jabisa heshiiskaas inaan waxa weye gacan adag ku qabanno waa nugu ballan ilaahay baana nugu og insha allahu tacaalaana waxa weye waan ka dhammayn doonnaa waad ogsoon tihiin meesha aan idinkugu nimid iyo xaaladda jirtay insha allahu tacaala waxa weeye kama baaqsan doonno dadka muslimiinta dadka isku diraya oo dhibaatadooda ka shaqaynaya meel walba ay joogaan insha allahu tacaala gacantanada waa gaaraysaa waan u dirnaxaynaa dadkan walaaladeenna ee muslimiinta waana ka danqanaynaa dhibaatadooda mar walbana waxaan u taagannahay inaan maslaxadooda iyo wanaaggooda aan ka shaqayno insha allahu tacaala kana zuulimayno ilaahay baana waxa weeyaan aanan uga markhaati dhiganaynaa inaan maslaxadda ummadda ka shaqaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala baana nugu amray waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in deegaanadaas mar dhow in insha allahu tacaala raayada tawxiidka laga taagi doono allahu akbar kismaayo ay cadowga ku jirana inay insha allahu tacaala dhufaysada mar dhow waa lagu daadan doonaa dhulkana waa ka bixi doonaan dhulkana annagaa iska leh waxa weeyaan soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxa weeye dhulku waa joogaya laakiin maxaa dhammaanaya xaaqinkaa dhammaanaya ayagu waa xaaqin way tegi doonaan insha allahu tacaala annaga dhul baanna annagaa meesha iska leh yaa fa ama azabadu fayadhabu jufaa waa daad xor wayna tegi doonaan insha allahu tacaala waa ayada hadda kenya dhahaysa markay dhibtoota waan ka baxaynaa maraykan toban sano labaatan sano kadib afghanistan isagoo cararayo hadda ka baxaya dhulka ayagu ma laha ayagoo dubur jeedinaya bixi doonaan insha allahu tacaala intaan annagu waxa weeye ka run sheegayno kitaabka ilaahay jihaadka aan wadno insha allahu tacaala waxa weye dhulka naga cid haysan karta ma laha laakiin maalintaan ilaahay diintiisa aan ka jeysano jihaadka aan waxa weeye ka fariisanno maalintaasaana la qabsanaya oo si la rabana laga yeelaya laakiin intaan dagaalamayno cizi iyo sharaf baan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala agtiisana jannaa noo taalo naloo ballanqaaday marka insha allahu tacaala ballanqaadkii ilaahayna waan haysanaa innaa lanansuru rusulana nabigana waa uu noo ballanqaaday in laga guulaysanayo cadowga ilaahay waan haddaan diinteenna aan ka run sheegno walaalayaalow cadowga nagu ha noqdo gaaladaas kenyaatiga iyo maraykanka iyo reer galbeedka iyo kuwaas waxa weeyaan jubbaland iyo buntland iyo balaaye iyo waxa weeye hebeland kuwaas ayaa cadow noo ah insha allahu tacaala cadow nooma ah dadka walaaladeenna dariskeennaga ah insha allahu tacaala heshiiskaasna hala dhaqangeliyo wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed abu cabdalla intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnamijka dhuxa warasyada oo qodobo kala duwana idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي